الحمd لله رب العاaلمين والصلاaة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيma علمتنا وبالا علينا bab bayani ana afضل الصadaqati صadaqaة الصaحيح الشhaحيiح adakani baabu bayaani ana afdala sadaqati wuxuu u baabaysan yahay caddayntii la caddaynayay sadaqata ugu fadliga badani inay tahay sadaqatu saxiixi ruuxii caafimaadka qabay sadaqada uu la baxo ashaxiixi ee xariiska maalku ahaaye de waa caafimaad qabaa waa markaasoo dee maalkii buu jeceliyuu doonaya raqbaynaya ku bakaylaya sadaqada uu la baxo taasi inay sadaqata ugu fadli badan tahay taas buu baabkeedi yahay xadaثna زahيr بن xرb qاla xadaثna jarيr عan cmaaraةa بn الqacqاc عan أbي زurcata عan أbي هurayrata qala anahu qaal xagga sanadka cid cusubi ma jirta jarيr lakin de waa marka ninka halkaa ku jira waa jarيr بn cabdالxamid الdabi oo koley rayi magaaladii la odhanaya waktigaas deganaan jiray halkaa loogu tegi jiray loogu xereyn jiray loogu rixlayn jiray abu zurcana kitaabka bilowyadiisii kitaab ilimaan bilowyadiisii baynu ku soo aragne waa saxaabigii jaliilkaa jaliil ibnu cabdillaahi baa u awowa oo waa abu zurcata markaa oo isagoo ina jariir waaya waxaana magaciisa la yidhaha dee harim barhkood adigu usa yidhaaheen lakin kunyadiisan buu ku shuuroobo horeynu kitaabka usoo aragnay can abi hurayrata qaala anahu qaal ataa rasuulu llahi salى اllahu alayh ataa rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxa u yimi rajulu nin faqaala wuxuu yihi ya rasuula اllahi rasuulka ilaahayow ayu sadaqati sadaqada teebaa acdamu u weyn oo sadaqada lala baxo teebaa ugu ajri badan faqaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh an tasadaqa inaad sadaqaysato walxaal anta adigu saxiixun aada caafimaad qabto oo shaxiixun aada ku dadaalaysood jeceshood ku bakaylaysa maalkii aadoo sadaqaysta oo taksha aada ka baqanayso alfaqr haddii waxna aada bixbixiso isle aada leeday aada caydhoobiyo xoolihii baaba kaa bixi ta'amulu aada rajaynaysa alghinaayo haysashada maalka aada haysato iyo inaad wax kale kusoo biirisana aada rajaynayso dee inaad qani noqoto khina aada rajaynayso xaalada caynkaasa sadaqadaad la baxdo ayaa sadaqo ugu fadli badan taas buri rasuulka ilaahay oo waa xaaladaa sixada maalkii aada ku aad markaa dee doonaysaad raqbaynayso ayaa ka fadli badan adigoo dee nolol kaba quustay sadaqadaad la baxdo sidatay inoo soo socota an tasadaqana kollay dee ficilku markan saadka iska takfiifino asalku wuxuu ahaa tatasadaqa ayuun buu ahaa labadii toodee dee ficilkiina waa ficil mudaarice xagga hore ka wada galay ayaa mid ahaan iqtisaar ahaan waana jawaazoon ayaa loo gooyo dee qur-aankaba tanazalu lmalaa'ikatu iyo meelo kaleba waa ta dhacda haddii saadka la shado iyaduna kollay tatasadaqun baa asalku noqonayaaye laakiin haddii saadka halkan la shado waxay noqonaysaa ta'dii labadii tobood mid ahaan ama tii dambaa saad inta loo bedelay saadkii lagu idqaamayo iyadu markaa waxba kama maqna ta lama ridin imaka markaa saadka aan la shadin ayaa labadii tood mid ahaani ay go-antay sidaa dee ficilka mudaaric iqtisaar ahaan ugu timaada markaa laba tood uu ku bilaabmo haddaba walaa tumhil adigu bal waa ruux kasta oo dee khitaab ka suurtagalaa lala hadlayaa ha koranin oo sadaqadii haw dibligin oo hala sugin xataa idaa balaqat marka ay gaadho alxulquuma waa nafti ay gaadho xulquumkii dikri u sabqay ma jirte siyaaqa ayna tusayo ee qur-aankaba waata iyadoon dikri u sabqin xataa cibaaradu kuba timi amatan macnaa waa idaa balaqat iruuxu lxulquuma markay dee naftiba qaarka dambe ruuxii kasoo baxday ay xagga hore ku ama hunguriga soo gaadho macnaa ay ku dhawaato weeye waayo waktigaa hadduu gaadho wasiyo ka ansaxaysa iyo tasaruf ka suurtagelaya ama kaba ansaxaya ma jirto ee dee markay kuba dhawaato uu shaksigu nolol ka quusto qulta aad tidhaahid lifulanin hebel kada waxaasaa usugnaaday walifulanin hebel lah waa ruuxu uxu dardaarmayo kada waa musaabihigii kana waxaasaa u sugnaaday alaa hooyay waqad kaana lifulanin hebela waxaa u sugnaaday ama waqad kaana wuxuu u sugnaadayba maalkii lifulanin hebelo wax adigu aad tasarufkiisii oo dhan wada leedahay maaho kii waariska ahaa ayaa dee wasiyadii haddaad waaris u da dardaarantay waa diidaya haddii suluskii aad kaba badisay iyadana waaba jo- awood buu uleeyahy oo kuba manciyo marka maalkiiba ruux kalaaba usugnaadoo leh bal riwaayada dambe markan gaadhaan yar raqbada ama umuura kusoo yarlaabmay ama dee takalaabay noo sii fasiroone وxdثna abubكر بن أbي شhيبة وبن نمyr qال xdثna بن فضyل عن cmاaرة عن أbي زرعة عن أbي هريرة qال أنه qاaل جaء رaجuل nin baa yimi ilى النبي صلى الله عليه وسلم faqاl wuxuu yihi yا رasuul اللهi أي الصدقة أعظم أجرا صدقada tee kamida ma teebaa ugu أجri badan صدقة ruux la baxo faqaala rasuulka ilaahay wuxuu ihi amaa amaadu waa adaatu istiftaax sa alaada horeba ay ahayd hadalkun baaba dee waa tambiih iyo bar furfurasho hadalkii lagu furtee wa abika latunaba'anahu wa abika kollay dee cibaaradu san ay u taalo horta dee maqsuudku qasam maaha laakiin dee suuradii bay kuba timiyo qasamka xarafkii qasam iyo waxaaba weeye muqsamu bihigii iyo wixii waaba tantana waa jawaabtii qasamka latunaba'una horena waati aynuu soo maray rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alay nu yihi laa taxrifuu biaabaa'ikum iyo ilaahay waa idin diidaya iyo kitaab liimaan iyo dee ruuxii isagu dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarta haddii kalena ha iskaba aamuso bal taasba weeye marka imika halkan siay culimadu yidhaaheen maaha dee xarif bikayr illahi laguma dhaartay ama aabbayaashii laa taxrifuu biaabaa'ikum xataa aynu soo maray taas lagu dhaartay maahe ujeedadu caado iyo cibaaro carabkooda ku iman jirtay bay ahaayeenoo hadalkan ay kuba adkeyn jireenoo aan looga qastinayn ama aan looga jeedin dhaar tii iyada manhigi ahayd waa marka uu dhaar ahaan uga qastaye uu imaka dhaar uu isleeya ad kuba dhaaratid ee tani laftadani waa tajri calى lisani min gayri tacamud oo tacamud la-aan unbay wax carabka ku yimi ay tahay oo markaa dhaarna ma no ma aha saa daraaddeedna nahyigaa hore ma soo gelayse muhimku waa laguu sheegi doonaayo arrintaadii weydiisay waa lagaaga warrami latunaba'ana macnaa latukbarana waana tan khabarkii iyo warkii an taصadaqa ay sadaqo waxa u fadli badan an taصadaqa inaad sadaqaysato ood maalkaagii wax kamida la baxdid walxaal anta adigu saxiixun aada caafimaad qabto oo shaxiixun xariisun cala almaal oo bakiilun aada maalkii ku bakaylaso dee waa ruuxan faqri ka baqanayo si haddaad waxaan iska bixbixisaa waad caydhoobiyo dad baad uga baahno saasuu maalkii ugu bakaylaya ku dadaalayaana adigoo shaxiix oo taksha aad ka cabsanaysid alfaqra faqri aad ka baqanaysid haddii maalkii aada bixbixiso ama waxaani kaa baxaan wata'mulu aada rajaynaysidna alghinaayo dee haddaad intan iyo in kale iyo waxyaala isu geygeysato ama tan aada haysato aada rajaynaysid haddaad dad ka maaranto ama qadnimoba aada filanaysid haddaba xaalada sidaasa ee adigoo caafimaad qaba maalkiina lexejeclaynaya bal dee faqrigaa kaba baqanaya hadday waxaani kaaba kala daataan aada la baxdid taas eg naftii waxay tilmaamaysaa taasi ajrigan iyo inuu ilaahay agtiisa waxa kuba sugan uu ragbo fiican u leeyahay waayo mukhaalafatu dee annafsi baa kuba sugan naftii maalkan inuu haysto onu kuba bixin bay doonaysay waa khilaafay marka waa niyadiisii fiicnayd iyo ragbadiisii aakhira iyo ajri ayay tani daliil iyo ay u tahay ama dee o taasaa haddaba ajri iyo sadaqa taasaa u fadli badan walaa tumhil walaa tumhilana waa ii taalaa bal markaa de kollay lafdigi waa kanoo inagu soo noqday walaa tumhil markii hore xataa waa sukun ba i taalay halkana fatxa ay taalay lakin waa dee kitaabo un ama xarakadan qalamka o kolkol ictimaad badan aan lahayn lakin dee dabdi labadaba lagu dabdiyey waa jira ama ay ixtimaalaadka muujiyeen haddii walaa tumhil aan idhaahno nahyi bay noqonaysaa oo waa shaksi isagii iyo غayrkiiba de khidaab bu uyoyne xadiidku waa caamo isaga kuma koobne walaa tumhil sadaqada hala korano hala sugi weeyo ha u dibdhigin ilaa aada dee sakaraad ka noqonayso naftaadiiba ay noqonayso dee nafka ayaga aada noqonayso ilaa waktigaa hawdibdhigid ee inta aad caafimaadka qabtee xoolihiina aada lexajeclaynayse sadaqadna ay qiimo leedahay faaid fadliga badan ay leedahay taa sadaqa la bax oo sadaqadii hawdibdhigid waa marka nahyi ka dhigno haddii walaa tumhila la yidhaaho anta sadaqadiibay ku ayay ku cadfanaanaysaa oo markaa maxaan la ku laqbaynaynaa iyada taasi laqbada way cadday walaa tumhil adugu waxa weeye waa ruuxan ula hadlayiyo dee inaga iyo cid kastaba sadaqadii ha u dibdhigiino ha sugin xataa idaa balaqat ilaa markay gaadho alxuquuq maquulta ad sa iyo sidaasoo maalkii wakti aad dee quusatay aada maalkii doonto inaad kuma tasaruftood cid u dardaarantood si aala waxyaala bixbixiso taas in ilaa waktigaa la sugin oo dee ajri iyo fadlo badan iyo wax saasa ama ajri badan aanay sadaqadu waktigaa yeelanahayn bal hadday kuba socoto haddii la yidhaha walaa tumhila maxaa laqbadii ay noqon an tasadaqa inaad sadaqadii la baxdo walxaal anta صaxiixun shaxiixun taksha alfaqra watamul albaqaa inay halka dambe watamul alqinaa aada sii noolaanayso de waa ninka caafimaadka qabo o wuxuu isleeya waad noolaano geri halkan ma soo dhiganayo kollay dee ruux kastaaba waa dhimanayo wuxuu isle adigu damca kaga jiraa raja kaga jiraa inuu sii noolaado markaa dee kole aduu isleeyay baaqinimo rajaynayana xoolihii iyo aad noloshaysadaba dee qeyb kaba ahaa haysa ayuu markaa odhanaya uu ku bakaylaya oo walaa tumhila aanad koran oonad u dibdhigin macnaa sadaqa maxaa u fadli badan adigoo sadaqaysa wa anta saxiixun shaxiixun sifadaadu taa tahay oo walaa tumhila aanad u dibdhigin oo sadaqadii aanad u kaadin oonan u dibdhigin xataa idaa balaqat lxuqama ilaa da waktigaa ka gaadhaysa aanad sadaqada u dibdhigin xaaladaasaa u fadli badanoo marka ay noqoto adoo sadaqaysa adoo caafimaad qaba oon la sugin ilaa intaad xaaladaadu tan ka noqonayso taas baa sadaqa u fadli badan waa markaan nasbino ee walaa tumhila aan idhaahno xataa idaa balaqat ilxulquuma qulta lifulanin markay gaadho ruuxdii xulquumka waxaanan nidhi waa marka ujeedadu ay tahay si halkan sharaxaba idinku sugan qarabat buluuqa alxulquumi inay hunguriga ku soo dhawaato weeyaan oo dee qaarkii dambe intay kaba soo baxday weli ama dee ruuxii nafka eeg yahay laakiin id low balaqatu xaqiiqata muni haddii dhab ahaan naftu intanun dee ay qiracleeyahunoo waxa weeye intanun ay kuba soo ururtay lam tasixa wasiyatu walaa sadaqatu walaa shay min tasarufaati biitifaaq alfuqahaa kol haddii heerkaa soo gaadho wasiye iyo wax kale uu la baxa iyo in tasaruf kale oo ka ansaxaya asal ahaan ma jirto xaaladaas biitifaaq alfuqahaai ujeedadu waa markay marxaladaa lagu soo dhawaado waktigaa uu hadli karaye waxyaala uuso dee markaa weli dee uu markaa waxna ku dardaarimi karo weeye xataa idaa balaqad qulta aad tidhaahin lifulanin kada bal markaa lifulan waa shaksi dee ah almuusa lahu un waa dadkii uu dardaarmayey mid kaba midoo uu magacaabay kadana waa muusa bihgi ama waa wixii uu dardaarmaye maalka ahaa aad ku tidhaahin markaa hebel waxaa hala siiyo walifulanin kada hebella waxaasaa usugnaado waa dardaaran hebella waxaa hala siiyo waqad kana lifulanin bal halkan laba macnay culimadu ishaaraan bal haddaan soo yar koobaba mid iyadu waxa weeye arinku inuu yahay sad markii horeba ku yar laqbeeyey oo ah dee isagii waa kan le hebella waxaa hala siiye hebella waxaa hala siiye waaba khabar kale oo waqad kaana maalkii wuxuu usugnaaday lifulanin oo ah waaridkii maha kii la dardaarmayey ee kii loo dardaarmayey maaha waa dadkii dhexalkiisaayo dee maalkii ma wada lahaba tasarufkeed waxaa markaa uga suurto gelaya inuu ku tasarufo saddex meelood meel ahaan weeye laba meelood kumaba tasarufi karo cid kalaa dirbaba xaqeedi uu kuwa tacalluqo waa ruuxii waariskaa haddii markaa uu ka siyaadiyo wasiyadan iyo dardaaranka suluskii uu diidaya isagii kiibaa dee inuu ogolaado mooyaane hadduu xataa kan fulaankan uu dardaarmaya uu yahay mid isba irsigii wax ku leh kaasna dee waariskii waa diidayaayo isagaa markaa awooddaa ule uu kuba diido arinku saasba maaha inuu maalkii wuxuu ku wada tasarufi karaya yahaye maalkii intiisii badnaydba xaqalaa ku tacalluqayo kumaba tasarufi karayo wuxuu sugnaadayba waariskii oo markaa lifulanin tadamaan ka dhigno waariskii waxaa kaloo de ay ixtimaalaysaa waqad kana lifulanin inay iyadu iqraar ay tahay waa khabar kale un iyaduna iqraar ay tao uu leeya hebel waxaa hala siiyo waa dardaaran hebella waxaasaa usugnaaday waa dardaaran waqad kana lifulanin hebella waxaasu igu lahaa oo usugnaado hebel waxaasaa usugnaado ujeedadu hebel waxaa isagaaba leh oo maalkii igu lahaaba oo waktigaas halkuu dee wakti hore ka bixin lahaa ama waxyaala qiran lahaa ayaaba waktigan ayuu dee iqraar laba yimi taasna waaba dee iyadana macno lafsigu ixtimaalayo lababa yidhinoo in dee arrinku wada yahay dardaarankii uun oo uu aad qulti aad tidhaahid lifulanin kada walifulanin kada waqad kana lifulanin hebella waxaa saa usugnaaday ujeedada hebella waxaa hala siiyo iyadna dardaaranka intuba waa wada ixtimaalle muhimku waxa weeyaan un sadaqada fiican ee fadliga badan lihi waa sadaqada fi xaali sixa uu ruuxu sadaqa la baxo taas ba ah waayo waxay tilmaamaysaa ruuxani waktigan maalkii uu ku bakaylaye uu isteeyey waad sii noolaanaysaa ee faqri uu kaba baqanayo waxanuu la baxay waxay tilmaamaysaa niyadiisa fiican iyo raqbadiisa aakhiray tilmaamaysaa mukhaalafadii iyo hawadiisiiyo uu khilaafay naftii waxaan ku bakaylaysay bay tani dee shaahid iyo daliil uba tahay ama waktigan wakti nolol kaba qosayo dhici karta kolkol in xoolihii markii hore uu ku bakayliyo ku dheganaa inuu si xunba markan uguba tasarufu dembi kala galo taas baaba suurtagala oo si xun hadday wasiyadu wasiyo jaa-ira noqoto ama waxyaala iyo taas ay noqoto haddaba sadaqa taasaa u fadli badanba weye kolley xadiis baa ma xadiis baaba wuxuu kuba yimi bacda asxaabi sunani wariyeen ruuxa marka uu xaaladiisu ay tan tahay sadaqa la baxaya wuxuu la mid yahay ruux dee markuu dhergey wax sadaqayso ujeedadu cuntada markii hore aada bixis ma lahayn markuu dee meel u waayu ka dhergey waa hambadii ayuu yihi bal miskiin hala siiyo marka hore dee kumuu talagelin aad wada cuntid buu lahaayo waxba hado kale waxna waxaa dee fasaahada iyo meelna kayna uma gelayaan taas ruuxaas oo kale kaladii yuhdi waa bacda shabac ma cinda shabac kaas oo kale ayuu laba mid yahay xadiid kalena wuxuu kuba yimi dirham xaaladaha hore la sadaqaysto ayaa boqol dirham oo de waktigan waktiga caynkan ee nolol ruuxu kaba quusayo de ajri iyo waxyaalahaas raqbadii kuma ayaa kaba fadli badan oo ka khayr badan dirhamkaa keliya o bal muhimku xaalata sixa wixii la baxo taas baa sadaqa u fadli badan xadaثna abu kamilin الjaxdariyu qala xadaثna cabdالwaxidi qala xadaثna cmarat bn الqacqaci bhada اisnaadi naxو xadiiثi jariirin jariir ibn cabdilxamid xadiidkiisii ina isaguna cabdilwaxid ibn ziyaadna cumaaru kaba wariyay ibn اlqacqac saa jariirba ugaba wariyey غayra anahu qaala wuxuu yihi ayu صadaqati afdalu sadaqateeba u fadli badan oo ujeedadu halkaa eeg ayu صadaqati acdamu baynu lafti kusoo aragnay xadiidkii jariir riwaayadii kale ee ka dambaysayna ayu sadaqati acdamu ajran ayu sadaqati afdalu waa afdalu iyo acdamu de waana isla macnown babu bayaani ana alyad alculya khayru min alyad sufla wa ana alyad alculya hiya almunfiqatu wa ana sufla hiya alaakhidatu hadakani babu bayaani ana alyad alculya wuxuu u baabaysanya caddayntii la caddaynaya gacanta sare ee fadliga badani khayru ama gacanta sare waa gacantii waxba la baxayse khayru inay ka khayr badantay min alyadi sufla gacanta hoose waana alyad alculya xadiidkay kuba imanaysaa waxaa kaloo iyadna baabkuu baabaysanya cadayntii la cadaynaya alyad alculya ee khayru min alyadi sufla hiya almunfiqatu waa tii wax bixinaysay waana sufla hiya alaakhidatu kolley malaa waxa roonayd hiya saa'ilatu in la yidhah waayo xadiidka taasa inooguba iman doonta sufla inay ay saa'ilata kala buu dee ruuxu hadduu min gayri ishraaf iyo min gayri dalab iyo waxyaalo isagii su-aal lamu iman damac iyo taasi kumuu jirin ishraafu nafsi waxbaa la siiyey oo kale suurada dee iyada wax dembi oo kuba sugan qaadasho uu qaataa kuma jirto waa inoo iman doontaa waana dambaysaaye ta xadiidka inooguma imanaysaa waa tan saa'ilada ah ee baryada la imanaysa taas baana gacantan hoose bal axaadiiay nooguba iman xadaثna qtaybaة بن سacيidi عan malik عan malik بn anasi فيma quri'a عalayhi can naafici quri'a عalayhina imaam malik taas baa u badnayd weeyaan oo dee arrinka u badnaa in lagu dul aqriya ay hayde isagu waa dhegaysanayay un oo taas فيma quri'a عalayhi can naafici عan cabdالlahi بn cmr ana rasuul الlahi slى الlahu عalayه وasلم qaala wاlxaal huwa calى الmimbari uu rasuulka ilaahay mimber korkii ku sugan yahay walxaal huwa rasuulka ilaahay yadkuru uu sheegayo asadaqata sadaqada iyo watacafufa can ilmasalati sadaqadiina waa hadal qaaday oo markaas si u sheegay de waa fadliga ay sadaqadu leedahay marka waxa weeye dadkii aqniyada ama wax kariyay inay wax la baxaan ayaa uu ku booriyey inay sadaqo la baxaan oo sadaqaduu sheegay waa fadliga ay leedahay iyo xaddi uu dee dadkii iyagu karayay inay sadaqo la baxaan uu kuba boorinayay wtacafufa waxaa kaluu sheegay rasuulka ilaahay isagoo sheegaya walxalwa yadkuru asadaqatiyo tacafufa iska dhowr can ilmasalati masalada la iskaba dhowro tanna waa qoladii kale waa fuqaradii dadkii baahnaa ayaa iyadana dee uu ku boorinayey inay baryada iyo su-aasha iska daayaan ay su-aasha iska dhowraan oo labadii xaalaba midna sadaqada fadligeedaoo la sheegay iyo xadin calaha ayaa kuma sugna ayuu u sheegay midna iyaduna dee su-aashu inay wax madmuuma tahay iyo in la iskaba dhowro waa ciddii kale bal fuqaradaayda ma su-aaliyo waxyaalahaas laba imanaysay haddaba rasuulka ilaahay isagoo umuuraha sheegay muxuu yihi waa tan maquulkii qaalada maquul qowlkeedii alyad اlculyaa gacanta sare ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi sufla gacanta hoose oo gacanta sare ayaa ka khayr badan gacanta hooseysa marka waxaana isagoo xadiidkii marfuuca bay noola socotaa mudrajna maasay barhkood sheegeen wariyadu gacanta alculyaa sare almunfiqatu ta wax bixinaysa weeye oo ta wax bixinaysa taas baa gacanta sare wasufla ta hoosana asaa'ilatu eeg alaakhidatu maaye waa ta saa'ilada ah baryada la imanaysa baryootamaysa taas baa iyado ah gacanta hooseysa taas baa haddaba taa sareysaa ka khayr badan ti hooseysay su-aasha laba imanaysay xadiidku waa ama riwaayaad iyo ama de waa dhowr xadiis baa inoogu iyo ama kii hore dariiqiisima saxaabi kalaa warinayaba e laakiin waa macno keliya ama dee wax isku dhow weeyaan oo waa tan as wada raacinayna markaasi xadaثna mحamed بن bشhاr ومحamed بن xatim وأحmed بن cabdta جamيعا عan yaحyى الqطاni manaa ragga sheekada mslim aynu dee ku marar hore soo marnay weliba mحamed بن bشhاr waa badan yahay dhamaan ba waxay xadiidka ka wada warinayaan yaحya بن سacيid الqaطاn kolley yaxyahan iyo rag kale iyo dee raggii m ka dambeeyo muصanifiin iyo qaطaanadan ama nisba waxana waa nisba weeye oo dee xirfooyinka marka ay noqoto nisbadooda ayaa dee facaal bay kuba timaadaa marka qaطaanna ruuxan dee baaiclqudni iyo adigu shaqadiisu kolley qudnigii ay tahay ayay nisbadu tahay oo dee simika khabaas oo kale kan khubsiga ama sameeyo ama iibiyo kale qudniga ruuxan dee xirfa iyo shaqadiisii ama dee dadkiisii hore abayaashiisii mid kamid a haba ahaadee ayay nisbadani noqonaysaa qolooyinka loo nisbeeyey kolley nisbadu waa taas bal alqataan dee way dhici kartaa inay isbedbedelaan oo mid isaga waxaan kaba shaqeeyey mid xirfadu ay reerkooda ahayd iyo waxyaale lakin waxaan leeyahay laftigana alqataan min alqudni weeyaan waana nisbo oo taa an yaxya alqaطani waana de imaam isagoo aad iyo aad oo de ama waa imaamkii waqtigiisiiye qala bnu bashaarin ina bashaar isagu wuxuu yihi xadaثana yaxya qala xadaثana cmr bn cثmana qala samictu musa bna طalxata yuxadiثu ana xakima bna xizami xadaثahu ana rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaala bal kolley dadkan cid imaka inagu cusubay asal ahaan ma jirta dee ragna waa rag aada u badan oo aynu iska wada la garanayo ragna waa dee rag aan kitaabka de ha soo noqnoqdeene lakiin aan hore loo xafidine camr bni cusmaan ibni cabdillahi ibni mawhab kolley horeynu usoo maray waana nisiqo atbaacu taabiciintii kaba mida ama muuse bnu dalxa waa taabici weyn weeyaan oo muuse bnu dalxat bni cubaydillahi weeyo aabihiiba waa axad alcashara oo waa qoyskaa reer taym dalxat bni cubaydillahi inankiisii way horena waynu usoo maray dee xakiim ibnu xizaamna waa saxaabigaas ee shahiirka ahaa khadiija bintu khuwaylid baa idarumo u ahayd oo waayo xizaamkani waa ina khuwaylid waana kolley waxyaalaha uu dee saxaabo badan kaga dunaa waxaa kaba mida isaga iyo majmuuco weeyaan waa kooxsa xasan ibnu thaabit iyo mahramat ibnu nowfal iyo ayaa kaba mide boqol iyo labaatan sanadood baa cumrigoodu gaadhay oy weliba yidhaahaan lixda sanadoodna badhna waxay noolaayeen waqtigii jaahiliga macnaha ujeedadu xataa islaamku aba markaasa yimaadeen taan dee weli reerihii carbeed barkood jaahiliya ay ku baaqiyeen ama qowmkoodu lixdana markaa fi lislaam oo afar iyo kontonkii buu dhintay xasan ibnu thaabit iyo makhramat ibnu ofar iyo isaga iyo xamnan iyo adigu majmuuco saxaabada kaba mid ah ayaa yidhaha dee majmuuco kale way jirtaa sida labiidkiiyo shaacirka ahaa ee mucalaqaadka mid kamida lahaa isna de oo isaga laakiin dee xagga qaybsanka ayaanay kusoo darin lixdan iyo lixdan inay ahaayeen rag iyaguna laho de laakiin boqol iyo labaatanka gaadhay o bal waa arrintaas oo xakim ibnu xizaam wey waxaa kaloo ay dee sheegaan oo isaga idhaahaan de intan iyo keyrkiiba uu kalaba gooni noqday salfiyada suyuudin akhirkeed waa raggaa magacyadooda baadka baabka ugu dambeeya ay kuba wada sugan yihiin oo de magacyadooda uu kuba tiriyo ayaa markaasoo xakiim inuu dee laba gooni noqday uma xakiim de mufrada waa inuu kuba dhashay dee fi joog fi lkacba ama kacbada dhexdeeda uu kuba dhashay oo kale iyadna ma tagaan fiha suudi baa cibaaradu kuba timi oo arrin dee isagana ay soo naqliyaan halkaasu kuba dhashay laba yidhah waa saxaabi jaliil oo de kolley islaamkiisuna waa dadkii uu dambeeyey weeyaan oo de markii waktigii fatxumakaye haddaba xakiim ibnu xizaan baa xadaثahu muuse bnu dalxa uu waramay oo wuxuu ugu waramay ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala inuu yihi afضل صadqati صadqata ugu fadliga badan aw khayru صadqati waa isla mide can ظahri ginan waa qaninimo korkeed wixii xaggeeda kaba ahaada oo shaksigu waxan uu la baxayo waa ka kaaftoomay ee xaajadiisii ama dee daruuriyaadkiisii waa haystaa markaa isagu ruuxan la baxaye waxaan markuu intan bixiyo wuxuu dee kaga kaaftoomo su-aal dad iyo baryadood baa u harhsan iyo kafaafkii sadaqa haddaba taasaa u fadli badan weeye waayo in haddii dee ruuxu wixii uu isaguba u baahnaa intuu sadaqaysto ruux dee saabiro si abubakar oo maalkiisii la wada baxay oo isagu aan su-aal dee sabirkiisoo kale iyo iisaarkaasoo kalena aanu lahayn u berri markaa uu baahi dad intuu u baahdo baryo la yimaado ama waxyaalo xaaladan de waxaa markaa ka mudan taa uu ruuxa wax u reebaya wuxuu la hadayo ama dee wax isagu isaga iyo qoyskiisa iyo deba keyr ay kagaba kaaftoomaan taas baa sadaqo ufadli badan walyadu gacanta alculyaa sare khayru min alyadi sufla gacanta hoose iyadaa kaba khayr badan wabda dee tafsiirkeedna waynu soo maray wabda bilow waa ruuxa wax la baxayo biman tacuulu cidaad horta aada nafaqaynayso caalahu bacnamaanahu waa cidaad quudkooda iyo taa adigu midee ay ku saarantahay ku bilow waxbixinta oo ujeedadu dee waaba qoyskaagii caruurtaadii oridaadii aabbaha iyo hooyadaa iyo dadkii bal adigoo markaa ku dee kugu xidhnaayeed adigu ka nafaqaynaya ahayd horta waxbixinta ku horaysiiyo iyagu dee iyagoo baahan waxay u baahnaayeen cid kala hasin horena malaha wa taasa waynu kuba soo maray oo dee imaka kitaabtan seka ku jirnaynu soo maray waataynu soo marray dinaar waxa ugu fadli badan dinaarka uu ruuxu dee ehelkiisa ku nafaqaynayo marka yaa ku bilow marka wixii dee kaba soo hadha ayaa dee sadaqadaas iyo ciddii kalena aada siinaysaa ee horta iyagan cidka iyaga uma maqna adunbaa umaqan weeye dadkii kale iyo meelihii kale wax lagu bixinayay dad bay idinka dhexeeyaan oo cid kalaaba umaqan oo cid kalaaba dee wax bixin karta laakiin tan adigun bay kugu xidhan yihin oo adigun baa kii u maqnaa ah horta iyaga ku horreysiyey waxbixinta wabda biman tacuul oo xadiis baaba muxuu kuba yimi isagoo rasuulku cidan sii fasirayaba lakin waa xadiid kale o ah kan mu ahayne lakin xadiis kale oo kale ayaa muxuu yidhi ba rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa umaka wa abaaka wa uktaka wa akhaaka dee awlaadiyana way kaba sii horeeyaan wa adnaaka uma adnaaka fa adnaaka oo kale aabbaha iyo hooyada walaasha iyo walaalkaa oo kale dee awlaadii iyo zawjadii tan iyo de haddana ciddii kugu soo dhaweyd bal cidda adigu aad nafaqaynayso horta taa ku bilow taasaa sadaqada iyagu xidhiidhintii saynu soo marray sadaqadii bay wada noqoni wabda bima tacuulu xadaثana abubakr bn abi shaybata wacamr inaaqid qaala xadaثna sufyaan sufyaanku waa sufyaan ibnu cuyeyna si kole de saa garanaysaan can الzuhriyi can curwata bni zubayr wasaciidi can xakiim bni xizaami qaala anahu qaal bal curwat bnu zubayr saciidka la socdaa waa saciid ibn اmusayib weeye taas weeye waxay ka wada warinayaan labadoodaas curwe iyo saciidna xakiim ibnu xizaam magacan xizaamna haddaa aragtaan kolley waa magaca quraysh baa la baxaysay reero kaleba markay dee noqoto horta quraysh iyo ansaarun labadooda aan joogno quraysh baa xizaam la baxda magaca suuradaa leh ee ansaar ku sugan waa xaraam iyago xaraam bay la baxaan oo ansaar waa xaraam laakiin quraysh bay xizaam tahay oo waa wax lagu kala saaro labada way jiraan reero kale oo labada dhinac la kala helayo ee laakiin markay noqoto taasoo saasuyuudi alfiyadiisiba kullu qurashiyin xizaamun wahuwa jam wama min alansaari xaraamu min calam oo wixii dee ansaarina iyaguwa xaraam buu noqonaya haddaba xakiim ibnu xisaam qaala sa'altu nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaan wax weydiistay fa acdaanii uu isiiyey uma sa'altuhu waxbaan rasuulka ilaahay haddana weydiiso fa acdaanii uu isiiyey uma sa'altuhu su-aal kalaan haddana laba imo fa acdaanii uu isiiyey uma qaala wuxu uhi rasuulka ilaahay markuu dee markastoo wax weydiisana waa kan siinayay ina hada almaala khadiratun xulwa oo markii ugu horreysay weydiistay rasuulka ilaahay xadiiskan muu odhan gacanta sare ka khayr badan gacanta hoose iyo maalka ruuxaa su-aal iyo ishtiraaf nafsi ku qaata looma barakaynayo de hadduu markii ugu horreeyaba kuwa bilaabo waxaaba dee dhici karayd in la moodo dee waa mancinayo de inuu wixii kaga bakaynayo diidmo wixii loo diidaya horta wixii buu siiyey markuu wixii siiyey bal su-aashu dee dhibta iyo xumida ay leedahay buu u sheegay iyo dee arrintu markaasaa muxuu yihi ina hada lmaala xoolahani khabiratun waa wax cagaaran oo xulwatun macaan macnaa waa nooc tashbiihoo maalkii baa rasuulka ilaahay wuxuu u ekeysiinaya ama kuba shabahaya sida fawaakihdan ama khudradahan oo kale faakiho midabkeedu cagaar yahay oo dee ishi ay ku doogsanayso xagga nadar ahaan maxbuub jaanibkaas ama loo iisho dhadhankeediina uu macayo markaa laba wasfi bay kulansatay oo mid kastaaba uu yahay wax la jeclaysto ama loo iisho midi waa khudradan dee araggii iyo waxyaalaha xaggeedii dee shay waxa weeyaan halkaas la raqbeeye ah oo la xiiseeyo midna waa macaankii haddaba maalkii marka la eego xagga naftu inay u iilanayso ay jeceshay doonayso wuxuu laba mid yahay sida faakihada labadaa wasfi ee mid kastaaba uu yahay wax marguubun fiihi ah dee iyadu kulansatay horta maalku waa xagga naftu inay doonayso ay u iilanayso jecesho dee cid maal nacebi ma jirte ama faman akadahu bal maalkii haddaba ruuxa qaata bidiibi nafsin waa naf diibkeed waa damac la-aan iyo sharah iyo taasa su-aal la-aan iyo naftii oo dee waxa weeyaan taas kuma qaata burika lahu fiihi waa loo barakeeyaa waman akadahu ruuxa qaata maalkii biishraafi nafsin waa naf korashadeed uu indhataageed iyo danaceed iyo tadaluceed iyo xirsigeed buu kuma qaatay lam yubaarak lahu lam yubaarak lama barakaynayo lahu shaksigaas fiihi fii hada lmaali maalka uu sidaa kuba qaatay wa kaana wuxuu noqonayaa kaladii kii oo kale yaakulu cunayay walaa yashbacu waa ruux cudurba kuba sugan yahay oo wax kastuu cune aan dhergaayn oo mar kastaba dalabkii un iyo waxdoonidii un meeshii ay baaqi kuba tahay saasoo kaleu noqonayaayo dee wixiina looma barakaynaya haddii gori maziid iyo xunbuu dalbiyo wuxuu ku qancayaa maba jirto waliyadu gacanta alculya sare ayaa khayru ka hooseysa mee ka khayru ka khayr badan min alyadi sufla gacanta iyado saa'irada ee baryootamaysa taas iyada gacantaa sare ayaa ka khayr badan bal xadiidka horta ishraafu nafsi waa tadaluceed iyo damci wax la damcayo ruuxu waxaan xataa afkii haddaanu su-aal kalaba iman waa dooniyadii bay kaga jirtaa talo waxa haddii lagu siiyey haddii waxaa fulan ood kaba heshiiya waxyaalo waa damaci iyo ishraafu nafsi iyo tadaluceed dibu nafsina laba macnay halkan sheegeen adigu dee kolley macnaheedu waa waadixe ciday u laameysaa faman akhadahu bidibi nafsin lafdigan marka kay iyagu raajax yeelaan waa ruuxan aakhidka ayuu u laamayaa oo maalkii qaadanayay oo macnaa waxa weeye dibu nafsina su-aal la-aan wixii u yimaado su-aal la-aan buu ku qaatay ishraaf iyo tadalucad ma jirin xirsi waxan uu ku dadaalayay damac uu doonayay taas wixii dee ilaahay laakiin risqiga u keenay buu taa kuba qaatay isagoon damac jirin isagoon ishraafkaas iyo tadalucaasi jirin su-aal iyo baryo xaggiisa kaba timi marka waa bidibi nafsin min aakhid wey ruuxan aakhidka war taasi waa macno macnaha labaadee waxa weeyaan halkan ay de culimadu ay iyadana ixtib ay muujiyeen waxa weeyaan ruuxii daafica ahaa ayuu dibu nafsi u laamayaayo manaa markaa la yidhaaho faman akadahu ruuxa qaata maalkii waa wixii la siiyey bidibi nafsin min adaafic oo ruuxii ruuxuu su-aal ku dhibay oo iskaga kaxaynayay oo dee nooc ikraaho kaleo wixii uu kuba qasbay ama ruuxan iskaba dhaqaaji maaha waa ruuxii isagoo naftiisi taa u furfuran tahay oo dayiba nafsiu isagka doonaya yahay waxbixintii ayuu taas ayuu kuba qaato waa kii daafic ahaa baaba bidin nafsi laba yimi bal macnaha horey raajax yaalaane lakiin macnahan dambe xadiid inoo dambeeyo xadiid mucaawiyo haddii la yidhaha inoo soo socda ayaaba macnahan dambe xoogeynayaba oo isagu naftiisu ixtimaalkan kale kaa hore adhar kaba dhigeene isaguna waa ixtimaal qawiya baan leenahay ama macno meesha kuba jiro waayo xadiid inoo soo socda isagu macnaha kuba imanaya bal taaba weeye oo macnuhu waxa weya marka bidiibi nafsi min adaafican idhaahno meeshii dee su-aal waxaan ku xambaartay iyo ruuxan oo uu leeyahay bal hakaa taga iyo waxyaalahaasi may jirine isagoo naftiisa ay munsharixto waxaan raqbaynayo bal taas ayuu wixii bixiyeyba taasu deeta kiina kuma qaatay waa kaa loo barakaynayo kii kalena dee wuxuu noqonaya kaa wax cunaya ee aan dhergahayba oo dee xanuunkaasi kuba sugan yahayo markaa xadiidkan iyo kii ka horreeyey iyo ka inooga dambeeya inoo soo socdaba ta inoogu sugani waxa weeye alxasu calى atacafuf waa boorin la isku boorinayo su-aashii in la iskaba dhowro wixii kolba ilaahay ku siiye lagu qanco oo lagu raali noqdo taasba weeye haba yaraadee hadday dee bal matalan taas insaankuna inaanu waxba ku kadsoomin waxna ka dayin ba wax su-aaliya uguba yimaado iyo xersigaa iyo sharahaas iyo waxyaalaha uguba yimaado taas waayo wax loo barakeynayo mahasa dee xadiidka inooguba sugan oo xataa hadduu wax badan taas su-aashaas iyo waxyaala kuba helo wax barakale maahay waxba taas inaanu kuba kadsoomin dee taasna iskaba dhowro xadaثna نصr بن عalي الجهضمي وزهayر بن حرب وعبد بن حmaydi qaalوا raggana dee kitaabka xataa bilowyadiisiiy kala dambeeyaba aan soo wada aragnay qaal waxay dhaheen xadaثna cmar بن yunus cmar بن yunus baa noo waramay waa nin isna atbaacu taabiciintiya oo siqa ah reer yamaamo ahaayen hore usoo maray xadaثna cikrimaة بن camaari kana isna hore inuu soo maro waa siqaaru taabiciin isagu a taabiciinta raggii ugu yaryaraa waa nin iqae lakiin culimadu waxay idhaahaan marka sheekiisu yaxya ibnu abi kasiir yahay ama axaadiisa yaxya ibnu abi kasiir saa umuu dabdin oo umuu sugin oo halkaa idiraab baa jira axaadiiisa uu yaxya ibnu abi kasiir kaba warinayo lakiin dadka kale waaba dee iqa xaggooda xadaثna shadaadun shadaadna waa nin taabiciya oo dee isagu ninkan kaba sii weyn oo isna raggan hore inuusoo wada aragnay qaala wuxuu ihi samictu aba umamata aba umamata albahili weeye suday ibnu cajlan saxaabigii waayo aba umaamo kaleo saxaabigina waa jiraa inta badan markay idlaaqaankan buu kuba yimaadee qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ya bna aadama in aadamow inaka adugu an tabdula inaad bixiso anta waa dee hamsadu way fadxisanta waa masderiyo dee waxaan kuba awili karnaa masala lafdigan iyo jumlade inaka an tabdula waa inaad bixiso alfadla waxa faadilka waxa xaajadaada dheer waxa adiga baahidaadii ka badan ayaa adoo bixiyo sadaqayso la baxa ayaa khayrun laka adiga kuu khayr badan inaad haysato oo kaaga khayr badan wa an tumsikow inaad haysato waxaa faadilka ee xaajadaad iyo xaajata ciyaalik n waxa weeyaan haddaad bixiso ajri baad helaysaa sawaabkiisa baaqi kuu noqonayo aqal kalun baad geysatay iyo daar kalun baad geysatay adigoo haystaana fahuwa shar sharun laka shar buu kuu yahay oo de haddii wixii waajib aad kaba haysatayna ood waajibkii aanad bixin oo wixii na ciqaab baabad mudanaysaa haddii waajibkii aad gudatay sida sekadii oo laakiin wixii kale manduubka iyo duruqdii kale khayrka aad ka haysatayna ajrigii aad halkan ka helayd iyo maslaxadii weyneyd ee kuugu sugnayde dee aakhirada dde fadliga weyn aad kuba helayd tiibaa kaa nuqsaamaysa oo ama ku dhaafaysa oo kolleybaa haysasho waxaa faadilka ee xaajadaad iyo xaajata ciyaalika kaba badan haysato shar buu kuba yahay ee walow sharku uu kala duwan yahay oo midna sharci qabi kaba imanaysa yahay haddii waajibkiiba kaba hayso ku bakaylo midna dee isagiibaa khayr dhaafay ajrigiibaa ka nuqsaamaya wan tumsikahu sharu laka walaa tulaamu laguguma canaananayo calaa kafaafin waa wax kugu filanuun waa adiga xaajadaada qadarkeeduun ah oo dee masaariiftii ciyaalkaagi iyo reerkaagii taas iyada bix lagu odhan maayo maxaad u bixin weydood uhaysatay taas canaani kuguma imanayso laa tulaamu calaa kafaafin e ana qadar alxaja laa lawma calaa saaxibih waxaanu leeyahay halkan oo imaam nawawi raximah llahu tacaala markaan kafaaf iyo intan xaajadiisa qadarkeeda aan canaani ugu imanayni waa markaanay intan kafaafkiisa xaq sharciga ku tacalluqin xaq sharciga ku tacalluqine bal wuxuu leeyahay wixii isagii unbaabay kuba filan yihiin laakiin xaq sharciga ku tacalluqay marka caynkaasa dee hadduu xaqii sharciga ahaa bixin waayo canaantii waa mudanaya ama ciqaabtii waa mudanaya wuxuu misaal kaba dhigay wuxuu leeyahay nisaab sakawiya misaal ahaan kasoo qaad waa nin afartan aryaloo xaasnaba ah dhici karta baahidiisii inaanay wada daboolahayn batani bal ama isagii dee kafaafkiisii ba la odhanayo zakadii dee baa shuruuddeedii intay buuxsantay kuma waajibtay isagiina intan waa u baahan yahay kafaafkiisi ugu baahan yahay oo wixiiba dee kolkol xan yar leh ama dhowr halaad leh oo kolkol baahidiisii kalena ay kaba badan tahay kees waa kaba baahan yahay wax xaq ilaahina oo ku tacalluqa markaa suuradaas oo kale dee lama odhanayo laguma canaananayo intan haddaad haysatee zakadii bixi weeye intii sekadii kaba bixiyo haddii dee kifaayadiisiina gees kale uu qaadan kara ruux haddaanay intan iyo wa kifaayadiisii ku filan ba ahayn isagoo sekadii bixiyo sekadiina la siin karaa weeye oo meel kale oo mubaaxa laakiin dariiq kale oo mubaaxa ayuu kifaayadiisii ka dayi laakiin xaqan sharciga ku tacalluqay xadiiska ma odhanaysa la tulaamu calaa kafaafin oo iska haysa lama odhanaya xaqi waa la bixinaya walaa tulaamu calaa kafaafin wabda bilow biman taculu xagga waxbixinta waa iyaga dadkan dee ayaa horta nafaqadoodii baaba ku saaran oo waati aynu soo maray xadiidkii xadiidkii cabdullahi bni camrine ruuxa ismiba waxa ugu filan ba made xadiidkii kale isna laba midka inuu dadkaa dayaco waxoodii markaa nafaqadoodi iyo waxyaalo taasa haddii de iyaga wixii soo raaciyay qaraabadiisii kale kusoo dhaweyna dadkii kale iyaga kaga xaqloo dee sila iyo waxay wada noqonayaan sadaqay noqonayaan wabda bima tacul horta ciday nafaqadood ku saaran tahay waxsiinta ku bilow wixii markaa dheer eeg dee meeshii kale ad kuma bixinayso walyad lculya gacanta sara khayru min alyad sufla kole axaadiiu waa axaadii isla de dhowr xadiisa ada duruq midna ma yeelanba waa axaadiis kala duwana mid kasta raqam gaara leeya asxaabo kala duwan baa warinaye lakin de macno guud bay wadaagsadeen macnuhuna waa inoo cadiim baabunahyi can ilmasalati nahyintii la iskaba nahiyaya mas'alo waa baryo dad la baryo taas buu baabkeedu yahay daa nahyiguna kolley dee xaalo haddii aanu ruuxa xaajo iyo daruura haysaa jirin oo isagii ama takasur uu laba imanayo ama xoogsi uu kaba dhiganayo ama taasoo kale dee xaaraan baan u tegayaaye bal nahyintii la isu diidayay masale iyo su-aal iyo baryo taas buu baabkeeda yahay xadaثana abubakr بn abi shaybata qala xadaثana zayd bn اlxubaabi qala akhbaranii mucaawiyaة bnu صaalix qala xadaثanii rabيcaة bn yazid الdimashqiy can cabdillahi bni caamirin اlyaxsubiy yaxsubiyi qaala samictu mucaawiyata yaqulu iyaakum axaadiثa bal sanadka kolley waxbaa kuma sii joog joogsanaye abubakr isagu waaba ninka ugu badan nin uu muslim ka wariyo kitaabka wax kaga wariyo kun iyo shan boqol iyo dheeraad weeye waa ninka raqamka waaxid weeye sheekhyadiisa oo zuhair ibnu xarbi baa soo raaco ka labaad noqonaya zayd ibn xubaabna hore inuu usoo maray xadiidkiisa thawri baa kolkol la idhaahaa maqaal baa kuba sugan thawri markuu wax ka warinayo waa nin atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeye mucaawiyat bnu saalixna waa atbaacu taabiciinta raggii ugu weynaa hore inuu soo maro andalus baabu qaadi ka asalkiisu reer sham haba noqdo rabiicatu bnu yaziidna waa nin siqoo caabid ah oo taabiciinta lakin caawayaa cusub cabdullahi bnu caamirin alyaxsubiy waa ayaa cusub kolley xadiidkan buu kitaabka kuba leeyahay waana nin taabici oo aniga aragnay inuu mucaawiye kaba warinayo lakiin arrin kale weeyaan oo quraadii toddobada ahayd nin kamida weeye ibnu camir waa toddobada quraada ee qira'aadkooda inoo tawaaturtay waxa weeye waa adigu axadkood weeye cabdullahi ibnu camir ilyaxsubi yaxsubna waa reer baa loo nisbeeya bani yaxsub lo odhanayo saadkana saddexa xarakaba way ku banaan yihin ba yidhahan in la fadxiyo la damiyo la kasriyo bal waxaan leenahay waa imaamka aimadii quraada kaba mida ee toddobada ahayd ibnu camir xadiidkeedna waa ku leeyahay bukhaari kumaba sugna bal kutubta kalena waxaan filaya tirmidi buu xadiid kale oo cusmaan ibnu cafan radia allahu canhu ku tacalluqsanaa ku leeyahay waa ninkaas siqada ah ee waxa weeyaan quraada ama manzilada aada iyo aada u sareysa iyaga kuma sugan weeye cabdullahi bni camir qaala wuxuu yihi marka cabdullahi bni camir liyaxsubi samictu mucaawiyata mucaawiyaan maqlay yaqulu xaalu ku qawlayo iyaakum waaxaadiisa waa taxdiirtii iyaaka waa shar macnaha iska jira oo waxaa ka digtoonaataan axaadiis meelo qaarkoodna nusqooyinka qaarkoodna wal axaadiis axaadiis baa dhacday waa ama dee iyadoo al alun la geliya waa macnu waa saxiixu mid kasta iska jira bal axaadiis sheeg sheegood iyo axaadiis ilaa xadiisan xadiisun mooye kaana fii caadi cumar waqtiga cumar axaadiisii la yaqaanay ee dadku ay warinayeen kaa sumayo wax kale iskaba jira fa ina cumara cumar wa cumar ibn khadaab kaana wuxua yukiifu naasa dadka nin cabsiiyo waa nin laga haybaysta weeye laga baqdu ahaayo dadka cabsi geliyo filahi ilahay daraadii markaasoo saa daraaddeed baa dee waxa weeyaan marka la eego taxadus iyo dadku in waktigiisii dee waxyaalo aanay hubin kolkol ay sheegaanna waa ka hor joogay kolkol baabu marka xadiidka saxaabi sheeguu dooni jiray bal cid kaloo la maqashay in la helo si u hubsado uunoo dee arrinkii bal dadkiina aanay had iyo goor intii jaanilkaa iska tasaahushadaan waxaanay ogeyn cidda dee warinaysa aanay dee iska hubsan cidda uu yahay ama xadiis aanay dee hagaag u dabdin si aan la isagaba warin baa xaaladiisu ahayd ee axaadiisii waktigaa jirtay un mooye bal waxyaalaha kale waxyaalaha soo kordhay buu leeyahay iskaba jira waxaana ujeedadiisu ay tahay buu imaam nawowi raximah llahu tacala leeyahy waa nahyin dadka u diidaya inay axaadiisa iyagoon iska hubsano bal xadiidka rasuulka ilaahay inuu yihi cid siqi oo dee saxaabadii inay kaba soo naqlinaysa ama ciddii kaba maqashee lagu kalsoonaa in waxyaala un la iskaba warwariyo oo wuxuu leeyahy waqtigiisibaa dee waxa faafay nimankii ahlu kitaabka ahaa khaasatan bilaadda uu joogayba shaambayadoo iyaga haysan jiray rumaatoodiiyo waxay weysii jireen aahaartoodii iyo kutubtoodii iyo waxyaalo dadku ay heleen waqtiyada futuuxaadkii iyo waxyaalo wey jireen oo dadka qaar ay wax kaba sheeg sheegi jireen akhbaartaasna way iskaba badnaatay haddaba waxaa markaa badnaatay waqtigaa bilaadoodii la furtay ahlkitaab iyo kutubtoodii iyo akhbaartoodii iyo waxyaalaha sheeg sheegooda batay marka wuxuu amray markaas oo ujeeday in bal axaadiistii waktigaas la dabdiyey intaa loo laabmo waxyaalahan aan la hubin ama waxyaalaha israa'iiliyaadkaaba la iskaba jiro taas way ujeedadiisu ahaydba oo macnuhu waxa weeyaan un waa dee axaadiis in la iska hubsado bal waxa la sheegayo rasuulka ilaahi lagaba soo noqonayo marka wuxuu yihi isagoo xadiis sheegaya samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam wlxaal wa yaqulu rasuulka ilaahay baan maqlay isagoo ku qowlaya man yurid illahu bihi khayra yufaqihu fi اdiin man yurid illahu ruuxii ilaahay la doono bihi isaga khayra khayr kollay tankiirtan tanwiintu ama tacdiim weeyo waa khayr weyn ninkii ilaahay laba doono yufaqihu wuxuu fahamsiiyaa oo uu dee baraa fi diini diinti ruux diintii garanaya oo fahamsan taas buu noqdaa ninka ilaahay khayr weyn la doono taas baan rasuulka ilah hore maqlay xadiidka mafhuumkiisu waa mafhuumka mukhaalafe waxaa noqon dee kuwa aan isaga diintii aan aqoon qawaacideedii iyo dee masaa-isheedii iyo taas bal aan fahamka ulahayn in aan khayr weyn lalaba doonin bal dee sidaasna xadiidka sanadkiisa dacfi kuma sugan yahayam waman lam yatafaqaha fi diin ama waman lam yufaqihu lam yubaali bihi lafti sidaasaa yimi bal ninka ilaahay khayr weyn la doono ilahay diintii buu fahamsiiyaayo dee xadiidka cilmiga iyo atafaquh fi diin fadliga uu leeyahay waa inoogu sugan yahay boorin layskuma boorinayo dee khayrkaa weyn si loo helona taasi way inooguma sugantao dee sababtiisna waa huwa qaa'idu ilaa taqwa llahi caza wajal sidu nawowi leeyahay marka taasi waa wasamictu rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam yaqul munaasabadu intan dambe noqon baabke rasuulka ilaahay baan maqlay xaal uu ku qowlayo inamaa ana khaazinan anuu khaazin baanahay ujeedadu maalkan ruux haye uun oo de waxa weeyaan ayaan ahay oo gacanta ku hayo oo markaa wakiilba ama khaazinba ah xaafida ilaalinaya faman acdaytahu oo maalkan dee ilaah baana ah ka mucdiga ah dee kollayna ciddii wax la siinayna asbaabiya waxyaala ay ku mutaan bay leedahay faman acdaytahu ruuxaan siiyo faman acdaytuhu ruux aan siiyo maalkan aan hayo ee dee waxafay iyo khanaa'imti iyo wixii kaleba can dibi nafsin waa naf wanaaggeed naf inshiraaxeed aan kuba siiyo waa ti aan lahayn xadiidka sheegaya lahaa macnaha labaad oo ah ruuxa daafica ah ee bixinaya in dibu nafsi ay uba taalo ah oo wixii su-aal la-aan lagaga helay ee isagu xaggiisa isagoo naftiisa ay doonaysay raalli kaba tahay ama aan ee wax duquuda iyo wax markaa idiraar oo laguma qasbay aanu jirin si uu kuba bixiyo macnahaas labaad ee xadiidkii hore aan niri labada macnaba uu leeyahy kaas ayaabay tani qeybtaa kale ayaabay shaahid ama ay xoogeynaysaay wixii aan kuba siiyo taasoo ujeedada rasuulka ilaahay baa la doonay su-aal uu ruuxani la yimi oo xaggiisa kaba yimi oo rasuulka ilaahay wax bixintan kasoo saartay maba jirto ee can dibi nafsin fayuba markaas fa yubaaraku lahu fiihi fa yubaaraku waa la barakeynayaa oo lahu shaksiga fiihi fii hada lmaali waxaan siiyey waman acdaytuhu ruuxaan siiyo can mas'alatin waa mas'alo xaggeed oo dacantii waxaaban dee bacda mas'alati madha waa su-aal uu isagu laba yimid dabadeed baan siiyey iyo washarahid mamani iyo xirsi iyo danac waxaan dancayay ayaan kuba siiyey kaana kaasi wuxuu noqonayaa kaladii kii yaakulu cunaya walaa yashbacu aan dhergeyn oo kaa isagu wax cunayo in dhergeyn oo ujeedadu looma barakaynayo kaa isagu su-aal aan kuba siiyey su-aali ay bal matalan taas iyo sharhi iyo danici aan kuba siiyey weli xadiidka duruqdiisii baa inoo yar dambaysa kollay maqsuudka axaadiisana iyo waxyaalo kale oo uu markaa sharaxa kuba sugan oo halkan culimadu ay ka hadlaana bal iyadoo kooban baan sheegi doonaa biidn illahi tacaala xadaثna mحamed بn cabd لlah بn نmayri qala xadaثna sufyaan wain cuyaynown can camri can wahb bni munabihin can akihi amaami can mucaawiyata qala anahu qaal bal xadiidku waa kii qeyb kaba mida un ama xadiidkii hore duruqdiisii weeye lakiin maxaa inagu soo kordhay horta saddex taabici baa xadiidka ku wada sugan oo midkoodba ka kale ka warinayo camr ibnu dinaar wahb ibnu munabih iyo hamaam ibnu munabih hamaam ibnu munabih waa ninkii saxiifada shahiirkaa lahaa abi hurayre kaba warinaye aynu soo haynay un dee intaa kitaabka bilowgiisii dee inalana socon doono majmuuco axaadiisa kamida oo muslim sanad gaara kuba warinayay oo sanadkii aynu sooba aragnay ama walaalkii wahb ibnu munabih waa nin isna taabiciya ee ay ma kala duwanna way tawsiiqiyaan taasba weeye kollay aqoon aada u sarreysa wuxuu u lahaa akhbaarta dee kutubtaa hore iyo akhbaar taas adigu ama kutubtaa hore iyo israailiyaadka akhbaar adigu macrifo aada iyo aad weyn buu uba lahaa asalkoodna waa reer yamaneed waana dee imakaba samca xadiidkan lagagaba maqlay oo camr ibnu dinaar uguba tegay oo kagaba maqlay asalkooda hore laakiin waa nimankii reer faris ee xabasho ka saaray waddanka yamaneed kaba saaray ee dhulkaa degay ayay adigu dee tafiirtoodii yihiinba oo saasaaba alabnaawiyi ay u timaadaa isaga iyo walaalkii iyo daus ibnu kaysaan iyo raggaas alabnaawiya abnaana waxay kaba dhigantah waa dadka iyagu reer faris halkaa ku dhashay cibaaradan ku idlaaqeen alabna oo markaa abnaawiyi min alabna bay odhanayaan oo waxay ka dhigan tahay waa dadka reer faris ee yeman degay ayaa dadkii halkaa ugu dhashay iyo ama dadkaasay alabna yidhaaheen ninkani markaa wuxuu kaga mid yahay dadkan marka la eega akhbaartan israailiyaadkaahee ama tafsiir ha noqoto ama meelo kale iyo dee kutubta raqaa'iqda iyo waxyaalo kuba badan ee ragga ugu badan ee wax loo tiiriyo wahb ibnu munabih isaga iyo kacbulaxbaar iyo bal ragga caynkaasa ee walow dee qaybo ka badan hadday doonaan dadkaa qisooyinkaas soo naqlinaya ay magacooda iyo shuhradooda ay adeegsadaan ay uba tiriyaan iyagoon iyage bal adigu waa nin saase laakiin saan siqa wey kitaabkeenan markaan eegnana isagaa walaalkii horta hamaam ka hor dhintay oo hamaam baa ka dambeeyey san horeba usoo sheegnay kitaabkeenana xadiidka buu kuba leeyahay ee xadiid kale kuma laha kollay bukhaarina xadiid buu isna kuba leeyahay bukhaarina kuba leeyahay waa ama hamaam isagu de waa ninkaa labada saxiixba kuba badan ee walaalkii can mucaawiyata qaala anahu qaal qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi laa tulxifuu manaa waa su-aasha iyo baryada habadnina fi masalati baryadii habadsanina oo habadnina ilxaafku waa alilxaaf iyo alilxaax iyo waa isla mid oo waa mudaawamada iyo badsashada su-aashii la badsado la laazimo lagu celceliyo taas oo kale wallahi baan ku dhaartay oo bacdaa ruuxii de haddii xaaja ay kuba kalifto ha iska ilaaliya ilxaaxi haddii xaajaba kuba kalifto haddii kale su-aashii aslan hala daayo fawallahi baan ku dhaartay laa yasalunii ima weydiinayo axadun axad minkum idinka idinka mid ima weydiisanayo shay-an oo fatukrija lahu ay usoo saarto masalatuhu masaladiisaasi mina xaggayga shay-an waxa su-aashiisaas iyo baryadaasi xaggayga waxay ugaba soo saarto walxaal ana lahu karin anigu aan nacayo fa yubaaraka lahu fi loo barakeeyo fa yubaaraka lahu isaga loo barakeeyo fima acdaytu waxa aan siiyey macnaa rasuulka ilahi isagoo dhaaranaya wuxuu leeyahay hadday dhacdo axad idinka idinka midi inuu is wax iweydiisto oo su-aashiisii daraaddeed aan wuxu siiyo aniguna markaa diibu nafsi ma jirte waa anigoo diidanaaba hadalkiisan iska goo daraaddeed aan u siiyey waxaa looma barakaynayo looma barakaynayo markaa kol hadday taa tahay ilxaafka su-aaleed iyo ilxaaxeeda iskaba daayo macnuhu waa maxay haddii ruuxii saa'ilka ahaa dee kan mas-uulkiie wax la weydiinaya hadduu dee candiibi nafsi minhu uu kuba bixiyo bal su-aashaasi madmuum haba ahaatee dee taasi waaba gaaro wixii haddii uu khaasatan aanu been sheegin oo takasurna aanay ahayn xaaraan bay ku noqon ma odhanayno laakiin arrinku hadduu noqdo su-aal buu laba yimi oo markuu ka tegi waayey bu hi iskaga dhaqaaji isagii waa diidanaa de bal waxaabay leeyihin waxani xalaal maaha waxaasi xalaal maaha dee ghazali oo kale raximah llahu tacaala waliba itifaaq buu kaba dhigaaye ruuxa hadduu xishood ku bixiye buu leeyahy ama kan uka xishoonaya su-aasha ama dadkan kale dhexdooda wax lagu weydiiyey ayuu leeyaho xishoodkaasu kuma bixiyey ruuxii qaatay waa inuu soo celiya wa xalaaltaa uguma noqonayaano de wuxuu ka dhigaa ikrah oo kale ruuxii de intuu budkuu soo qaatay xoog kaaga qaatay iyo ka intuu hadal kugu gubay aad tiri hadalkiiun waa noocista ikraahuno waa dhib kaleo dee midna naftaadii iyo qalbigaagiibuu garaacaya midna waxa weeye jirkiibuu garaacayo labadooda waa isla mido bal horta dee tu soo naqliya waa in wixii inuu ama bedelkiisiba xataa wuxuu gaarsiiya waa inuu dadkii hadduu isagu aanu joogina warasadiisii uceliyo wixii xalaal maaha wixii su-aashaas oo de arrintan ama dee shaxaad ha kaba cabire lafdiga shaxaada waaba de lafka luqada carabeed markaan eegno waa baryata uxun oo maaha barya un su-aal lakiin de xirfadan baabay dadka su-aal iyo baryada ka caada yeeshay ashaxaada bay yidhaahaano kolkol markaas de munaadiqda qaar ba waa baryata ugu xun weeye haddaba ruuxu hadduu dee su-aashan badnidiisa daraaddeed iyo iska dhaqaaji wax loo siiyo wixii waa tan oo looma barakaynayo xadiidkay inooguma sugantay bal dee culimadna waxay leeyihin ma waxaan taas wuxuu noqonaya in ruuxa ikra wax ku qaatay oo kaleo de wax xalaala ma noqonayo bal haddaba taas wey weli xadiidku waa inoo socdaa in yar baan markaa kusoo yar laabi doonaa markaan dhameyno duruqda xadaثna بن abي cmr الmakiy qala xadaثna sufyaan عan cmr بn dinaari qala xadaثanii whb بn muنabihin وadakltu عalayhi waan usoo galay oo whb بn muنabi fi daarihi bصancaa faadcamanii min jalsati fi daari bacda waa xadiidka bal halka waktigii halku ugu sheegay iyo waxyaalo dhacaya buu inoo soo dabdiyo inoo soo naqliyayo waa dabdiga adag oo xadiidkii dabdiyo wuxuu leeyahay cmr بn dinaar xadiidkan wahb munabih markaa uu kaba warinayay gurigiisii sancaan ugu imi oan ugu soo galay gurigiisana geed jaws adigu jawso la yidhaha ma jawso dee waxa weya adigu waa geed midhalahun oo simaar bixiya ayaa gurigiisa ku yaalay oo markaa guriga midhihiisii ayuu wax kamida isiiyey faadcamani waa iquudiyey min jawzati jawzo min simaari jawzati fi daarihi kuma sugnayd ayuu xigaba siiye iquudiyey markaasaa muxuu u waramay intani waa ictiraade xadaanii wahb munabihin can akiihi waana hamaam qaala samictu mucaawiyata bna abi sufyaana yaqulu smictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yaqulu fadakara milahu xadiidkii hore kaluu sheegay وxadaثnii xarmlaة بn yaحya qaala aخbarana بn whbi qaala aخbaranii yunus عan ibn shihaabi qaala xadaثanii xumayd bn cabdالرaحman بn cawfi qaala samictu mucaawiyaةa bn abi sufyaana wlxaal waykhطbu yaqulu inii samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm yaqulu man yurid اllah bhi khayra yufaqih fi الdin wainama ana qaasimun xoolahan ilaah baa dee maamulkiisa iyo taale anigu waa qaybiyaan ahay uno dee waan qaybinayaayoo meli iyo dee sidii la yidhi kuba bixi un baan kuba bixinaya laftigii orana khaasin baan hay waan hayaa mid haya un baan ahay qaybinayana wayucdi lahu ilaahay baana dee ciddii uu qadaray siinaya oo ilaah baana ah kaa bixinta leh bal baabku xadiidkan keli ahaa u inoo dhamaaday waxaana xadiidkan de ama baabka maqsuudkiisiiyo axaadiian ay tahay annahyu can suaal saa tarjamaduba ay noogu baabaysnayd sheekuna wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala culimadu waxay guud ahaan isku waafaqsan yihiin idaa lam takun daruura in dee baahi daruura haddaanay jirin su-aashu inay manhi tahay manaa su-aashii inaanay waxaa la isu diidaya tahay oo ay manhi tahay ama waxba kol haddaanay daruura jirin taasi waa mid markaasa wuxuu leyahy wakhtalafa asxaabuna shaaficiyadu ujeedaa markaas ruuxu hadduu shaqaysan karo macnaa wax dee ama dhib ah oo haysato oo u diideysa inuu shaqaystaa ma jirto waa alqaadir cala alkasb e hadduu isagoo kasabkii ku dadaalayo waayeyna kolle kaas lom korkiisa maahe yani waa kasabkii uu karaya laakiin waa kana su-aal buu kaba doortay ama inaanu dee dad wax kaba qaato o aanu shaqaysan ruuxa caynkaasa su-aashiisa waa inuu ruux shaqaysan karaya uu su-aal laba yimaado laba wej bay isu ayay adigu isku khilaafsan yihin bu le lakin labada wejka sixada badani waa ina xaaraamtay su-aashiisaas waayo axaadiian xadiidkan iyo axaadiisa kale lamidka ayaa keenaya bal qolooyinka yidhin maya su-aashiisu kol haddaanu markaa waxaysan arrinkaaga waxma haysto laakiin kas kasab u karaya weye waa xaaraan bay leeyihin kooda raajixa laakiin bal qowlka labaad shuruud bay meesha shardiyeen xalaal maca alkaraaha saddex shardi waa mid weeye anlaa yudila nafsahu duul naftiisa inaanu dullayn oo dee su-aashaas ilxaax uu ku sugan yahay iyo cidi bal matalan taasi waa adigu waa inaan naftiisii dullayn walaa yulxa fi su-aal su-aashiina dee mar hadduu la yimaado aanu ilxaaxan dee madmuumkaanu laba iman walaa yudiya lmas-uula ruuxan wax weydiisanayana inaanu su-aashii ama taa kuba dhibin fain fuqida axadu hadihi shuruudi fahiya xaraamu bilitifaaq haddii shuruudda mid kamida la waayo waa ruuxa alqadir alkasben waxba haysanay maha ruuxii ku shaqo tegaya waxaan xoogsiba kaba dhigtay wuxuu leeyahay shuruudda mid kamida idlaal naftiisii baa jirta ilxaax su-aaleed ama ruuxan idaa almas-uul iyada xaaraan bay bilitifaaq noqonaysaa bula bal arrinta waa adagtay welina axaadiis way noo socota baab lmiskiin aladi laa yajidu hinan baab miskiin baab lmiskiin aladi laa yajidu hinan walaa yuftanu lahu fayutasadaq caleyh ama baabun hada baabun almiskiinu miskiinku waa miskiinka kaamilkaa aladi kii weeye laa yajidu aan helayn hinan waan iska goosa baabkii aan ka gooyay walaa yuftanu lahu dadkuna aanay dareemahayn oo fa yutasadaqa caleyh lagu sadaqaysto markaas haddii la dareemo ujeedadu ruuxan dadka dhex maraya ama kacaya masaajidii ka kacaya ama dadka wax weydweydiisanaya miskiin maaha miskiinka kamilkii waxa weye ee weliba in la ogaado wax lagu sadaqaysta mutay waa ka waxba ma haysto dadkiina talabaad dee su-aal uu laba imanayaana maba jirto haddii dee su-aashaas uu laba yimaado waa la ogaan laha waxba lagu sadaqaysan lahay dadkiina aanay dareemayno bal markaa haddii dee la dareemsan yahay waxbaa lagu sadaqaysan lahay kaas baa miskiinka dhabta ee mutay in la dhaqaaleeyo ama wax la siiyo xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna المغيرaة yعnي الxizamiية عan أbي الزinاad عan الأعrج عan أbي هurayرaةa أna rasuul الlahi salى الlahu عalيه وasلم qal anhu qal bal sanadka kolley waa dad aynu soo wada aragnay ee cibaaradan yacni alxisaamiyana mugiiraha buu inoo sheegayaa cidda nisbadiisu ay tahay marka dhaweyna waxaan lahaa quraysh markay noqotona xisaab bay la baxaan ansaar markay noqotona xaraam bay la baxaan markay bukhaari iyo muslim markaan eegnana xisaamna waa ku sugayo waa taanayna xakiim ibnu xisaam dee xaraamna o ansaarina waaba dee nadr ibn xaraam iyo anas ibn malik ibn xaraam iyo waaba la badan yahay dee xaraam ibn milxaan msl markaa markaa muslim walaalkeed iyo way kuba badayin lakiin markay nisbo noqoto sidan oo kale ay noqoto bukhaari iyo muslim alxizaamiyu un baa ku sugan ee alxaraamiyu kuma sugna manaa labada صaxiix alxizaamiyu way ku sugan tahay rag badan oo reer bani xaraam o alxaraamiyu la odhan laha way ku jiraan labada saxiixa laakiin iyagoo mansuub aanay dhicin iyagoo mansuuba allahuma xadiis kitaabka aakhirkiisa ku imanaya ayaa fulan ibnu fulan waa xadiis dheerna ayaa fulan ibnu fulan ayaa aljudaamiy iyo alxizaamiy iyo alxaraamiyintaba waa dabdigiisa isugu khilaafsan kaas ba adug waa isagana dabdigaa la isugu khilaafsany ee bal waxaan leenaha waa taasoo bal markaa yacni alxizaamiya waa taase xaraami horta ayaan laga doondooni taasna waxa weeye de horena waan usoo sheegnay alfiyada suyuudi waxaa kuba sugan bukhaari iyo muslim marka ay noqoto in waxa kuba sugan iyo dee malamoodaba waxa ku sugan inuu xaraam iyo xizaami aanu kuba sugnayn waa alfiyada suyuudi matigeeda sidaa kuba sugan taqriibka imaam nawowi dabcaadka suyuudi sharxiisu la socdo o dhan intan arkay dee waa tadriibu raawi iyadna waxa kuba sugan bukhaari iyo muslim marka ay noqoto cidda ku jirta inay alxaraamiyu tahay ee alxizaamiyu aanay hayn waana tan aan hayn bal waxaan leenahay waxaasoo dhami waa khata mana garanayn taxriifkaasi halku ka bilaabmay qolooyinkii kitaabka soo madbiciyo kala duwanaa xataa dee alfiya sacuudiya sharaxan sheekhan sheekh maxamed cali aadam leeyahayna iyo dhammaanna dee waxay dariiqun bay wada mareeneen lakin waa taxriif aanan garanayn bal halku kaba bilaabmay lakiin nawowi iyo kolley kamay dhicin suyuudiya bal waxaan leenahay taasi iyada waa arrin gaara oo kuwaasi arrinkuna taas maahe waa alxizaamiya xaraami ma jiro dee sida kutubta kale musalaxaba bal nawowi muqadimada muslim uu ku leeyahay marka intaanu bilaabin buu fusuul horeysiiya aada u faa'iido badan oo musalax iyo waxyaala labada fusuusha nafteeda alxizaamiyu baa kuma sugan kitaabkiisa irshaad alxizaamiyu baa ku sugan marka wax isagaa maaha sayuudina dee kama qarsoono waxyaalahaasi maahe bal waxaan leenahay waxba yaan lagu kalsoomin kuwa ana rasuul اlahi salى الlahu عalيه wasalam qaala layse lmiskiinu ruuxa miskiinka ujeedada miskiinka kamilka ee maskanada ee muta mamduuxa weeye ee mutay in looga warhaya bihada dawaafi kan dawaafka ujeedadu waa kan wareegaya had iyo goor dadka dhex socda aladi yaduufu calى الnaasi dadka dhexdooda ama korkooda ku wareegaya ma ah oo fataruduha ay celinayso alluqmatu waa mar afka waxa la geliyo iyo waluqmatan dadku dhex marayaayo uu dawarsanayaayo dee kolba luqmad ama in yaroo waxbaa loogu ridaya intii markuu urursado maalintaa kifaayadiisii iyo cuntadiisii waa helayba fataruduhu luqmatu waluqmatani watamratu watamratani ay celinayso ujeedada uu soo baxay waxaan uu urursaday markaa gurigiisii halku ka yimi bay waxaan uu soo urursanaya xaba timiraya laba timiraya markuu isu geysto dee wuxuu helaya maalintaa kifaayadeedii kaas ay celinayso kaasi maha miskiinka kamilka ee mamduuxaana qaal waxay dhaha fama miskiinu ya rasuul lah haddaanu ahayn kaasi miskiin miskiinku waa keen muxuu yahay miskiinku maadana dee waxa aan caaqilka ahayn baa loo isticmaalaa mantana caaqilke laakiin marka uu yahay sifaatu man yacqilna maabaa la isticmaalaaba taaso waa tanaba halkaa fama lmiskiinu ya rasuul lah imanka sifa ahaan bay weydiinayaan sifaatkiisu wuxuu yahay qaal wuxu uhi aladi kii waaye laa yajidu aan helayn ginan qaninimo yugnihi wuxuu isaga ku kaaftoomo isaga qani yeela kaan helahayn weeye walaa yuftanu lahu dadkuna aanay dareemahayn aan loo fahmo lahayn aan la ogeyn oo fa yutasadaq caleyh hadii la ogyahay markaa baahidiisa lagu sadaqaysan laha ninkaa iska dharka cad iska cade aamusan dadkii iskaga dhex jira waa baahan yahay dadkina ma garanayaan hadday ogyihiin waabay ku sadaqaysan lahayn walaa yas'alu nnaasa dadkana aan weydiisanayn shay waxba aan weydiisanayn kaas baa miskiinka kaamilka ay tahay marka macluum maaha ruuxan haddaanu waxba haysan dadka dhex dawarsanaya dhex meereysanaya in la leeyahay miskiinba maahe waa maskanada kaamilkaa iyo cidda mudatay weliba in la ogaado oo wax lagu sadaqaysta waa waa kuwa sifadoodu taa tahay baa rasuulka ilah yidhi xadثna yaحya بن أyub qtay بن سacيidi qal بن أyub xadثna ismاعيل whu بن jaعفri qal aخbarnii شharيk wa شharيk iبn abi namr weeye sharيk اqاadi mahe عan caطاء بن yasاr mawlى maymunةa عan abi hurayraةa ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم qaal laysa ma ahaanin almiskiinu miskiinku biladiki kolley dee waa dhib malhabaad waa iska zaa-idun oo de wax macruufa de xagga naxw ahaan biladii kii ataruddu ay celinaysa atamratu watamratani xaba timira ama laba timirood oo uu dadka ka helay wala luqmatu luqmada waa mar afka waxa la geliya wala luqmatani ama laba luqmadood oo dee inta loo daray weelkii uu sitay loogu riday ay celinayso ee intaa ku kaaftoomayana dee kifaayadiisina ku helaya inama almiskiin ruuxa miskiinke kamil almaskana almutacafifu waa ka isdhowraya isagu en cid baryahayn in cid waxba weydiisanahayn iqra-u aqriya in shitum haddaad doontaan arrinka iyo wixii dee shaahidkiisa iyo mistaaqiisa qur'aan ahaa laa yas'aluuna annaasa ilxaafan waa suurat lbaqara oo waa dadka fuqarada ah ee waxa weeyaan yaxsabuhum ljaahilu agniyaa min atacafuf waa laa yasaluuna annaasa ilxaafan o iyagu bal matalan isdhowritaanka ay isdhowrayaan ee baryo iskaba dhowrayaan baa ruuxii xaaladooda ka jaahilkaa wey aljaahil waa macnaa kii iyaga xaalkooda ka jaahilkaa ayaa wuxuu moodaya dad akniyayn de ninkii xoogaalkaa isagu garanaya ee waa aljaahilu biaxwaalihim ayaa wuxuu qaadanayaaba inay akniya yihiin sababtuna waa laa yasaluuna annaasa ilxaafan o in waa minad dadka ma weydiisanayaan ilxafan kollay dhowr siyood baabay icraabaane dee mid ahaan haddaan soo qaato un laa yas'aluuna ma weydiisanayaan annaasa dadka ilxaafan ficil baan markaa qadaraynaa nasbeo fa yulxifuuna marka ay su-aashii ku celceliyaan ilxaafan waa dee ilxaax iyo ilxaax iyo ilxaaf waa islaba mid ama mafcuul laajiro laa yas'aluuna annaasa ma weydiisanayaan ilxaafan ilxaaf ahaan iyo ilxaax ahaan iyo su-aashay daa'imayaan ay ku celcelinayaan ruuxii aanay kaba dhaqaaqayn taa uma weydiisanayaan bal markii hore aayadda yaxsabu hum ljaahilu agniya min atacafuf baa ilaahay yidhi wuxuu kii jaahilka ahaa xaaladooda ka jaahilkaa u malaynaya inay agniye yihiin min atacafuf isdhowrkaa isdhowreen halkana laa yasaluuna annaasa ilxaafan baa aayadda akhirkeeda kuba sugan haddaan eegno qeydkan ilxaafan e waxaaba laga fahmayaa su-aal way la imanayaane laakiin ilxaafun baanay ula imanayno kuma celcelinayaan oo ruuxi ay ka dhaqaaqi waayeen iyo taase asla su-aal markaa meeshii lama anfiyayo in oo taas oo lakiin bal waxa weeyaan taasi waaba macno la odhan karo qeydkanba weeye lakin halkan culimadu waxay raajax yeelaan iyagoo inta horeba eegaya macnuu waxa weeye walow imaka arrintu ay noqotay qeydkan ah ilxaafa nafyigeeda lakin waxaa loo jeedaa almuqayad oo ah nafyu lmasalati aslan oo macnaa waxa weeyaan laa yasaluuna annaasa ilxaafan laa yaqacu minhum su-aalu fayaqaca minhum ilxaax weeye su-aalba kama dhacayso ina mina tacafifa horreysiya inaan loo moodayo dad akniyaa isdhowrkan ay isdhowreene su-aalba kamama dhacayso hadday su-aashaasi kama dhacdo ay noqon lahaayeen kuwa mulxifiina oo ama ilxaaxa laba yimaado bal labada macnaba dee way jiraan oo kollay kutub tafsir haddaa uba laabantaane in meesha ilxaafan ay tahay nafyu lqeyd oo ujeeddadu hadday su-aali ka dhacdo mar laba iyada ilxaax kama dhacayo oo waxaa la anfiyaya uu noqdo ilxaafka ama ilxaaxa iyo in looga jeedo nafyulqeydkan nafyu lmuqayadba oo de kollay waanatay doortaan oo sibidin alfiyadiisa balaaqada cuquud uljumaal la yidhaahba waa adigu kollay wax ahaan bay usoo qaateen balaaqahaan in iyadoo shaygii qeyd la anfiye waxaa loo jeedaa uu yahay nafyu lmuqayad waxaa loo jeedaa waa qeydka muqayadka naftiisa maha qeydkan waxaa loo jeedaa detay aayadana mithaal ahaan uba soo qaataan laa yasaluuna annaasa ilxafan وxdثnي abubكر بن abي اسحاq qال xdثna بن abي مryma qol أخبrna محamed بن جعفr qال أخبrnي شharيk qال أخبrnي cض بن يsار وcبدالرحمن بن abي cمرةa أنahma smca waxay mqleen labada taaبiعي abا هurayرaةa yqul qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilahi ba wuxuu yihi بmثل xadيث ismاعيل xadيثki ismاعيل imakaan kaba soo baxnay ismاعيل بن جعفr ee uu shariik kaba warinayay de kaa mid laba mida ayaa maanta shariik محamed بن جعفrna kaba wariyay waa kanaan kaba soo bal baabka haddaan wada gaadhsiin waayona qeyb baan raacinaya baabu karahati masalati linaas waaba guud ahaanba karaahada markaa taa hore nahyi buu kaba dhigtayo dee madmuumad waxa weeyaan waa bal mas'alada karaahadeedii xataa ayaan wuxuu maalba noqonin be wax kalaba dadka in laga wada maarmo wax la weydiisigii wax dadka la weydiisanayaba karaahada ay karaaha tahay وxdثna abubكر بن abي شhaybة qال xadثna عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن معmr عن عبداللahi بن مسلم أخي الزهري عن حمزة بن عبداللahi عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال bal sندku koley حمزة بن عبداللahi بن cمر weeye aabahani marka waa عبداللahi بن cمر waa صحaabigii جليilka ahaa ama cabdاللahi بن مسلم imaamkii weynaa xaafidka ahaa زهrي bay walaalayeen محamed بن مسلم بن عبdاللahi بن عبدالله ayay ninkan walaalayiin isagana weynaa cabdالlahi بن mslim baa weynaayo waa ninka taabiciga waa nan istiqaal lakiin aad bay axaadiistiisa u yar tahayba kitaabkeenan iyo غayrkiiba bal mثalا haddaba markaa cabdالlahi بن mslim ba wuxuu ka warinayaa zuhri waa tacriifun zuhri xadiidka riwaaya halkan kuma laha ee waa cabdالlahi بن mslimkani waa imaamkii zuhri walaalkii eh xamsad بn cabdالlahi an abihi an النabiya slى الlahu عalيه وasلم qaala laa tazaalu kama suulaysa almas'alatu su-aashu biaxadikum midkiin ruuxa idinka idinka mida baryadu waa ruuxii dee barye ka caado yeeshay xataa yalqa allaha ilaa uu ilaahay la kulmo walxaal laysa fii wejihi wejigiisa aanay kuba sugnayn muscatu laxmin in hiliba oo ruuxa dee ka caado yeeshay inuu dadka baryo mar kastuu tago dee wejigiisii waa kana diirayo isagii baa wejigiisii diirayo kulmo markuu hor joogsado dadkii eh maalinta qiyaamahaba waxaa lagu ciqaabayaa inuu yimaado iyadoo dembigii uu samayn jiray wixii wejigiisa ku samayn jira ay tahay wejigiisi oo laf egegana wax yilbo ka sarreeyaba aanay jirin ay calaamo u tahayna ficilkii iyo ciqaabba وxadثnي cمr بن nاqd qال xadثna ismاعيل بن ibrahيm qال aخbarana mعmr عn أخi الزهriي بhada الاسناad mثlه وlam ydkr muu sheegin mزcة intaasun walaysa fي wجهi mزcaة لحm taas muu sheegin mala laftiga miya miscay walaysa fii wejihi laxmun bay markaa noqonaysaa wejigiisa iyadoon hilib ku sugnayn miscana waa qidcada in hilibaba aanay kuba sugnayn laftiga miscaan u sheegin xadaثnي abu ظahiri qal aخbarnي cabdالlahi بn wahbi qal aخbarnي layso can cubayd الlahi بn abi jaعfari can xamsata bn cabdالlahi bn cmara anahu samica abahu yaqulu qala rasuul الlahi slى الlahu عalيh wasalam ma yazaalu rajulu ninku kama suulayo dee rajulku waa mihaalun haween hadday taa ka caado yeelatana waa lamidun yas'alu nnaasa dadka inuu wax weydiisanayu baryayo xataa yaatiya ilaa uu kaba yimaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha walxaal laysa fii wajhi miscatu laxmin xadaثna abu quraybin wasil ibn cabd اlأعlى qala xadaثna bn fudayl وmحamed can cmaaraةa bn اlqacqaaci can abi zurcata can abi hurayrata qaala qala rasuul الlahi slى الlahu عalيh wasalam man sa'ala nnaasa ruuxa dadka weydiista amwaalahum xoolahooda weydiista takasura badsasho daruuro iyo xaajo adag ay ku kaliftay maaha uu ku xoogsanayaa shaquu kaba dhigtay ee sida dad badan caadadoodaba ay tahay sa'ala nnaasa amwaalahum takasuran fainamaa yas'alu ruuxaasi wuxun baabuu weydiisanayaa jabra dhuxul waxaani dhuxul buu ku noqon doonaa iyo naar ayuu ku noqon doonaa falyastaqila dee kol hadduu taa ogaado waxaani inuu ciqaab iyo naar uu kuba yahay iyo dhuxul uu guranayo ay tahay ha yaraysto hadduu doonayo awliyastakfir ha badsado hadduu yar dee badsadana jamriga iyo dhuxusha ama naartaasunbuu badsanayaa falyastaqila ha yaraysto su-aashii awliyastakfir waayo taas baa arrinta ciqaabtiisu ay tahay xadaثnي hanaad بن sriy qal xadaثna ablaxos waa slاm بn sulaym can bayanin abi bshrin abina waa bshrun alaxmasi saynu hore usoo aragnay can qays bn abi xaazimin isna alaxmasi oo waa isla reer can abi hurayrata qaal anahu qaal samictu rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xaalu ku qowlayo laan yaqduwa inuka laha axadukum axadkiin oo fayaxdiba yaxtadibana lagu wariya waa isla macnown uu xaabaysto calaa dahri intuu dee buuraha iyo meelaha u baxo dhirta leh uu dhabarkiisa weliba wax uu ku qaato ma haystee dhabarkiisa waxaaba kusoo gurto oo fayataصadaqa bihi wixii halkaa uu ka helay waxuu sadaqaysto wayastaqniya bihi uu ku kaaftoomo oo caninaas dadka uu kaga kaaftoomo oo wixii dee wixii buu masruuftay ayaa khayru lahu uga khayr badan min an yasala inuu weydiisto rajula nin uu wax weydiisto acdaahu siya aw manacahu dalika waxa uu weydiisanaya siya ama u diidaya hadduu qadiyo hadduu siiyaba taasaa u dhaanto uga khayr badan faina alyad alculya gacanta sare ayaa afdalu ka fadli badan min alyad isufla gacanta oo soo gacantii saa'ilada ahayda wabda bilow adigu haddaa markaad wax bixinaysana bima tacuulo horta cidaad nafaqaynayso waxsiinta ku bilow وxadثnي محamed بن xatim qal xadaثna yaحya بن سacيid عan ismaaعيil qال xadaثnي qays بن abi xazimin qaala da ismaaعiil بn abi khaalid weeye oo maanta bayaan ibnu bishri baan jirina ismaaعiil بn abi khaalidna alaxmasi waa nin taabiciintii kamid oo hore inaan usoo maro marar kala duwanna qays بn abi xaazim wax kaba warinayey qala xadaثnي qays بn abi xazimin qaal atayna aba hurayrata aba hurayranu u nimi faqaala wuxuu yihi qaala الnabiyu slى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa yihi wallahi baan ku dhaartay laa an yaqduwa inuu kalaha axadukum axadkiin oo fayaxdiba macnaa yaxtadiba uu xaabo kusoo gurto calaa dahrihi dhabarkiisa fa yabiicahu u iibiyo ayaa intii kalena uma dakara bimili xadiidi bayaanin xadiidkii bayaanna muxuu ahaa khayrun lahu min an yasala yas'ala rajula acdaahu ama dee fayaxdiba calaa dahrihi fayabiicahu markaas ama fayatasadaqa iyo wixii kaba dambeeyey waa xadiidka intiisii kale intan yare horu bay ku kala dunaayeen bimili xadiidi bayaanin وxadثnي abu الظاhiri وyunس بن cabdالأعلى qال xadثna بن وهb qال أخbarnي cمر بن الحاrث عن بن شهاaب عن أbي عubayd mولى cبدالرحمن بن عوف أنه سمع abا هurayرةa yقuل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahi ba wuxuu yihi لأn yحتزma أحadكم xزmة inuu xidhxidhuu adkaysta أحadكم أxadkiinu xزmة xidhin min xadbin oo de intuu xaabo urursaday u isku xidhay in xidhmo ah oo fa yaxmilhaa uu qaado calaa dahrihi dhabarkiisa uu ku qaado oo fa yabiicaha markaa uu iibiyo ayaa khayrun lahu uga khayr badan min an yasula rajulan inuu cid wax weydiisto ama nin wax weydiiso yucdihi siin markaasoo rajulan yucdihi siinaya aw yamnacu diidaya ama dee ha siiyo ama wixii ha ka helo ama yaanu kaba helinbe kollayba waxa uga khayr badan tan khayr uguma sugno oba taa dee haddaanay daruuro iyo xaajo adegi jirin aan soo maray in laysu diidayo bal mathalan waxa uga khayr badanba taas ama khayrkuba taasu uguba jira kolley axaadiisan kolley waa dee macnahoodu waa inoo wada cad yahay oo waxa ay noqonaysaa un ruuxii bal su-aashiisu ay takasur ahayd ama ku-xoogsi ahayd waxaani wuxuu banaan ma aha waa tan oo maalinta qiyaamahana wuxuu imanayaa iyaday calaamo u tahay wixii uu samayn jiray adduunyo ciqaabna ay u tahay oo sida dee bal matalan macaasi kalaba xubnihii laguma sameynayo kolkol ciqaabtu waylula ciqaabi min annaar yabaaba soo maray ay u tahay laguma ciqaabayo ciqaabna ay uba tahay buu maalinta qiyaamaha isagoo wejigiisu diiran yahay ayuu imanaya waxaana adigu ay tahay in ruuxii daruuro la-aan cid waxu weydiisanaya ama su-aal manhiya weeye haddii su-aashu ay dariiq wakti dee sharcigu fasaxaya ay tahay ciqaabtan isaguma mudanayo ee waa kaadi aan sifadiisaa soo maray kolley halkaa inoo yar jooga xadiidkaa yar dheer wallah subxana watacala aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وعدنا ولا تحرمنا وقنا وربنا